shalay iyo maanta ayaa waxaa lagu qagay lo dad muxsiniin way soo daqaysteen kaga aniga hadda gurigaygaas ujeediig dhagaxaa ugu burburiyey fawda aan caadayna ka dhacday saaka haddana waa la isugu yimiday fawdaa ka bilaabatay meeshaas hadda dhagax dul taalo oo ayuu ninkuu fadhiyey dhintay allaha macaristay allaha macaristay ninkii xabadaha ku dhacday xabadaas dhaadhaaftay xabada is dhaadhaafay doo ku waardiyey iyo kuwa ayaga arbushaay xabada isdhaadhaafiyeen isdhaafaysa eeday ninkii ninkaasi ku dhacday meesha eryada waxa kuwa kor ka yimid iyo kuwa inta ka yimid xabada lasoo bilaabay waarida joog waxay marka xabadii isku dhacaysa xabadu isku hormaad camal eh xabadii markayga idanka ninkaasay ku ku dhacday ninkii waa dhintay aniguna gudaha gurgaha ku jiray banaan kama taagnay gurgiisa markaan soo baxaba ninkiiyo meyda oo iga idankeeda iyagaan daaqada ka fiirshay daaqada ka fiirshay waa soo baxnay waa soo qaadnay ishka qaad laakiin anigu waxaa goobjooga xaqiiqa ahay ninkaa gurgayga iridiisa ku dhintay allaha u naxariisto ninkaasaan goobjoog ah maadaama derbigaa lagu qaybinayay oo shii ayadoo socoto oo baabuur iyo waxba lagu kala raranayo fooda ayaa bannaanka ka dhacday foodadii markay bannaanka ka dhacday ciidamadii oo bannaanka joogay iyo dad xaafadaha ka soo baxay ayaa risaas ista dhex marmaysay yar yaroo meeshaas joogay ayaa ku dhintay maamo hooyaan uu ku dhaawacanta la dhaha intaas ayaan ka dhacday meeshaan gudahaan anagaa ku jirnay foodadana bannaanka ka dhacday wax gudaha waxba kama dhic foodada adiga baabuurta horidd inay kasoo bax lal rabo iyo dad oo isku soo baxay oo bannaanka isku soo bax oo hilibkaas inay wax yaallaaya anay wax ka qaataan rabo ayaa isku dhaco ka yimid isku dhacaas markuu ka yimid xabadaa bilaabsay xabadina ninkaas ayaa ku dhintaa loo naxariista dadkii meesha anigu imid waxay ii sheegeen in meesha nin ku dhintay laba qofoodna ay ku dhaawacween ku dhaawacmeen haweeno maxaa xabada ayaa ridaa daa'irina niman ciidan oo meesha jooga anigu ciidan dowladeed iyo ciidan kale oo xaafadaha kasoo baxo qoryo soo qaata waxay ahaan maqaana xaafadaha soo rideen taan nin dhimashaa iyo laba dhaawacaan anigu warbixintii soo gaarta meesha lagu sheegay wuxuu dhacdadu dhacaydin anigu goobjoog ma hayne gadaalan kasoo gaaray